إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ramadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aan idinkugu soo gudbi doono waxaa ka mid ah tiro askar ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku waxyeeloobay weerar mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ku yaala magaalada diinsoor ee gobolka baay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya lagu weeraray sargaal ka tirsan dowladda federaalka iyadoona dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku qaadeen etoobiyan ka haysta degmada xudur ee gobolka bakool askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo gacanta ay ku dhigeen mujaahidiinta ayaa lagu toogtay duleedka degmada jannaale ee shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadlay kala dambeynta iyo sida ay muhiim ugu tahay dadka muslimiinta ah mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay tartan kale oo dhex maray ciidamada xisbada kuwaasoo ku tartamay tobanka jus ee qur-aanka kariimka walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa tartan u qabatay macaahidda qabaa'ilka ee gobolka askar ka tirsan ciidamada xukuumadda ciraaq ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن tiro askar ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku waxyeeloobay weerar mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ku yaala magaalada diinsoor ee gobolka baay iyadoona dhanka kale magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu ka dhacay weerar lala beegsaday sarkaal ka tirsan dowladda federaalka gobolka baay haddaan ku bilowno ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolkaas waxa ay xalay weerar culus ku qaadeen saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada diinsoor dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamadii la weeraray waxaa la xaqiijiyeen afar askari ay ku dhaawacmeen waxaana ka mid ahaa sargaal lagu magacaabo cabdulaahi isxaaq magaalada muqdisho waxaa iyadana ka dhacay howlgal gaara oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo magaciisa lagu sheegay qaar waare wuxuu ku sugnaa dhisme ku yaala xaafadda barwaaqo oo ka tirsan degmada daynile weerarkii mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen khasaare ayaa waxauu ka soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa ugu dambeyntii gobolka bakool waxaa ka dhacay weerar mujaahidiinta al-shabaab xalay ay la beegsadeen etoobiyaan ka haysta magaalada xudur askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu toogtay duleedka magaalada jannaale ee shabeellaha hoose maxamed dahir cali sow ayaa faahfaahinaya maxamed deeq sheekh mad oo laba iyo labaatan sana jir ahaa kana tirsanaa ciidamada booliska ee ku sugan degmada janaale ee shabeellaha hoose ayay mujaahidiintu qabteen xilli uu howlo shaqo u joogay deegaanka mushaani ee shabeellaha hoose sida uu sheegay qaadiga xukunka dilka ah ku xukumay askarigan xukunka toogashada oo ka dhacay deegaan u dhow degmada janaale ayaa waxaa u soo daawasho tegay dad badan maxkamadda ayaa marka ay dhagaysatay eedda loo jeediyey maxamed deeq iyo khirashadiisa kadib waxa ay ku dhawaaqday xukunkan oo la faahfaahiyey maraajicda loo codsaday maxkamadda markii ay dhegaysatay eeddii loo soo jeediyey eedaysana maxamed deeq iyo jawaabtiisii oo khilaal ahayd ayaa waxay xukuntay sidaani soo socto kow maxamed deeq inuu ka mid yahay riddada iyo booliska dowladda riddada soomaaliya maxamed deeq xukunkiisii waa dil xadgudidda ah sabata hada alxukmu biliqraari adilatu xukmi undur can ibni cabbaasi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama man baddala diinahu faqtuluuhu akhrajahu albukhaariyu biraqam laba kun sideed boqol konton iyo afar can cabdillaahi murati can masruuqin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala alla ly salam laa yaxilu damu imri'in muslimin shahida an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ila biixdaa salaasin alsayibu zaani waalnafsu binnafsi waalsaabiku lidiinihi almufaariqu liljamaaca sunan lbayhaqiy biraqam shan kun saddex boqol sidii kow intaasi kadib ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa fuliyey xukunka askariga iyadoo dadka joogay fagaaraha ay takbiirsadeen
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
laba maalmood ka hor ayay ahayd markii xukun dil ah lagu fuliyey askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo ka dhacay dureedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadlay kala dambeynta iyo sida ay muhiim ugu tahay dadka muslimiinta ah haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya sheekh mahad warsaame abu cabdiraxmaan oo ka qaybgelaya xalqada toddobiyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimada waa islaamka ayaa isdultaag ku sameeyey dagaalkii uxud oo ka mid ahaa dagaaladii dhex maray muslimiinta iyo gaalada sheekha ayaa ka warramay waxa sababta u ahaa culayskii ay muslimiintu kala kulmeen gaalada oo markii hore ayaga lagu jebiyey dagaalkaas waxa uuna yidhi markaan u fiirsanno asbaabaha keenay guuldarradaas iyo dhibkaa dhacay maalinkii uxud waxay ahayd ikhwaani fillah iyadoo la caasiyey amarkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam halkii uu ka digtoonaa rasuulku ayaana muslimiinta looga yimid toddobaatan ka mid a khiyaartii saxaabada ayaa goobtaa ku shahiiday oo ay ka mid yihiin xamsa iyo muscab bnu cumayr marka waxaan arrinkan ka qaadanaynaa halista ay leedahay amarka umarada oo la caasiyo ama la fududaysto ama laga meermeero fulintiisa waxaa qof kastoo muslima la gudboon inuu naftiisa ku tarbiyeeyo iltisaamka iyo dhaqangelinta awaamirta umarada sheikha ayaa sheegay in qaladka ah kala dambayn la'aanta uu keeno in uu alle ku saxo imtixaan sidaa darteedna ay mar waliba muhiim tahay in ay muslimiintu maanka ku hayaan ogsoonow in khaladkii muslimiinta ka dhacay maalinkii uxud uu alle ku saxay dhiig ilaahina subxaanahu wa tacaala arrintaas wuxuu ku caddeeyey qur-aankiisa allana uu leeyahy subxaanahu wa tacaala walaqad sadaqakum allaahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wa casaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu addunya wa minkum man yuriidu alaakhira huma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallaahu duu fadlin cala almu'miniin oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku cabirhayo qaabkay wax u dhaceen inuu gelinkii hore ilaahay guusha muslimiinta siiyey laakiin ay timid markii la iskhilaafay oo rumaaddii ay iskhilaafeen inay dhacday in meeshaaba jabka uu ka yimid halkaan ay keentay guushii loo socday inay guuldarro isu beddeshay siduu ilahayba qur-aanka ku caddeeyey shareecada islaamka ayaa si cad u qeexday ahamiyadda kala dambayntu leedahay samciga iyo daacada ayaana ah halka ay muslimiintu ka hormaraan la'aantiina waa burbur iyo dhibaato sida laga dheehan karo qarnigii ugu dambeeyey iyo sida uu ahaa xaalka muslimiinta maamuladii jaahiliga ahaa ee hore iyo kuwa maanta jooga ayaa isku mid ka ah ismaqlid la'aan waxayna ka dhexleen dhibaato badan baarlamaanka cusub ee dhowaan muqdisho lagu dhisay ayaa kulankiisii ugu horreeyey feer iyo laad isku qaabilay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaanan muddo sanad ah isisalaamin iyadoo maamulada islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tadbiiqinayaan samciga iyo daacada taas oo dadka culammadaahi aaminsan yihiin inay kaga hormareen shisheeyaha mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisayay tartan kale oo dhex maray ciidanka xisbada kuwaasoo ku tartamay tobanka jus ee qur-aanka kariimka maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
هذا كتاب الله يصنع مرشدا waa muuqaal qayb ka ah tixanaha quduufu shareeca ama miraha shareecada oo ka mid a isdaaraadka ka baxa mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybaha hore ee filimka ayaa lagu soo bandhigayaa kelimad kooban oo uu jeedinayo a-sheekh xaarits annadaari oo ka hadlaysa fadliga ay leedahay in wanaagga la isfaro munkarkana la iska reebo هذا الأمر بالمعروف كتاب والنهي عن المنكر من أعظم in macruufka la faro dadka xumahana laga reebo waxay ka mid tahay acmaasha kuwooda ugu waaweyn allaah wuxuu yidhi ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأخبر الله سبحانه وتعالى على allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay dadka liibaanay inay ka mid yihiin kuwa wanaagga fara xumahana reeba khayriyadda lagu ammaanay ummadda waxaa ka mid ah inuu allah subxaanahu wa tacaala ka dhigay mid wanaagga farta xumahana reebta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن خيرية هذه الأمة khayrka ay ummaddu leedahay waxaa ka mid ah u istaagidda cibaadadan weyn ee ah alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar
فمن خيرية هذه الأمة قيامها بهذه العبادة العظيمة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
isdaarkan cusub oo ah juskii labaad ee musaabaqada qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka soo muuqanaya tiro ka mida ciidamada xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab juskan labaad ayaa waxay ciidanku ku tartameen tobanka jus ee qur-aanka kariimka ah oo ay ka qayb galeen sideed ka mida ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah waxaa goobta uu tartanku ka dhacayay ay ahayd goob si weyn looga shaqeeyey iyadoona hab aqrinta ciidanka xisbada uu ahaa mid sugan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون هذا كتاب الله رمز فلاحنا
qaybaha dambe ee muuqaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigay natiijada tartankii ay galeen ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah waxaana kaalinta koowaad galay maxamed macalin xuseen oo ka socday wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool haaruun macalin muxiyadiin oo u tartamayay wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa galay kaalinta labaad halka kaalinta saddexaadna uu galay aadam cabdi aadam oo u tartamayay wilaayada islaamiga ee gado dhammaan ciidankii ka qayb galay tartanka ayaa la siiyey abaalmarino kala duwan iyadoona si gaar ah loo maamuusay raggii kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ah
هذا الكتاب هداية من ربنا هذا كتاب منهج لحياتي
inta taariikhda la xusuusta soomaaliya waa ciidankii ugu horreeyey ee sidan oo kale ugu tartama qur-aanka kariimka عندك ضاعف الحسنات ربي وعندك ضاعف الحسنات
wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa tartan u qabatay macaahidda qabaa'ilka ee gobolka mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey tartan aqooneed u dhexeeyey macaahidda qabaa'ilka dega wilaayada shabeellaha hoose musaabaqadan ayaa waxaa ka qaybgelayay soddon arday oo ka kala socday macaahidda kale ah machadul iimaan ee u furan beesha tuni machadka cumar ibnu khadaab ee u furan beesha jiido iyo machadka imaamu maalig ee u furan beesha midrifle waxayna ku tartamayeen toban kitaab oo ka kooban funuunta kale ah qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa xadiidka iyo mustalaxiisa fiqhiga caqiidada siirada naxwaha iyo kutub kale tartanka kadib waxaa la qabtay munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo iskugu jira culimo mas-uuliyiin iyo odayaasha dhaqanka markanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah guddiga tartanka oo ka warbixinaya qaabka ay u dhacday musaabaqada iyo darajooyinka ay keeneen ardayda
waakhiiran ardayda ay keeneen macaahidda jazaahum allahu khayran kolley jumhuurtuna markhaati bay ahaayeen waxay ahaayeen arday aada u fiican ilaahay subxaana wa tacaala ha noo barakeeyo mustawayaadka ama taqyiimka guud ahaan ardayda soddonka ah shan iyo labaatan ka mida waxay keeneen darajada mumtaaska mumtaaz bimacnaa darajadoodu waxay ka sarraysay mid kastoo ka mid ah ama midka ugu yar darajadiisu waxay ka sarraysay sagaashan darajo saddex arday oo ka mid a waxay keeneen darajada jayid jidda hal arday oo ka mida wuxuu keenay jayid halka hal arday oo ka mida soddonkaa ardayna uu ahaa raasib martidii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh faarax cali wuxuuna halkaas ka jeediyey kelimad qayim ah
waad dareemi kartaan haddii xaladihii aan ku jiri jirnay iyo bulshadeenna jahliga ay ku sugnayd iyo meesha ay ka joogeen sharciga islaamka haddana waa kuwa qabaa'ilkii muslimiinta ahaa macaahidoodii ay ku tartamayaan cilmigii waa nicmo ilaahay looga mahad celiyo
gebagabadii munaasabadda waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ikhwaani intaa kadib waxbaridda iyo tarbiyeynta carruurta waxa weeyaan waa qadiyatu najaaxi lumma carruurta dhallinyarada in la tarbiyeeyo waxaan la baro waxa weeyaan waa guusha ummadda ogaada mahmoo jiilkeenna jiilkeenna soo kacay aan wax barno oo sharci ilaahi tacaala aan barno waa mahama ummadda ay guulaysato oo intaaj aan yeelano oo mustaqbalka ummadaani ciddii hogaamin lahayd diintaana u adeegi lahayd u dagaalami lahayd juhdi u bixin ku bixin lahayd dhiig u bixin lahayd inaan soo saarno waa mahmaa najaax lumma ilaahay subxana wa taala arrintaa hana garansiiyo
ugu dambayntii waxaa ardaydii galay kaalmaha hore la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah iyadoona si guud macaahidda tartamaya uu kaalinta koowaad galay maxadka cumar binu khadaab ee beesha jiidda munaasabadan ayaa ku soo dhammaatay jawi aada u deggan warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan askar ka tirsan ciidamada xukuumadda ciraaq ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaas taliska milatariga xukuumadda ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saddex ka mida ciidamadooda lagu dilay sideed kalena lagu dhaawacay weerar ka dhacay gobolka diyaala ee koonfurta ciraaq sarkaal ka tirsan ciidamada xukuumadda ayaa waxa uu sheegay in kooxo hubaysan ay weerareen bar kontaroollo ay ciidamada ciraaqiyiinta ah kaga sugnaayeen magaalo ku taala gobolka diyaala ilawareedyo caafimaad ayaa xaqiijiyey dhimashada laba askari iyagoona intaa ku daray inay dhaawacmeen toban kale kuwaasoo saddex ka mid ay xaaladoodu aad u culus tahay warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa